munaasabadan tartanka qur-aanka kariimka kasoo qeybgaleen arday ka kala socotay madaarista ku yaala koonfurta wajeer laguna qabtay magaalada abaqoorey ayaa lagu daafuray idfac bilatii hiya axsanu faida aladii baynaka wabaynahu cadaawa faida aladii baynaka wabaynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim ardayda oo ku tartamaya soddonka jus labaatanka iyo tobanka ayaa waxaa ku dhawaaqay natiijadii culimo madax bannaan oo loo igmaday inay caruurta kala saaraan ardayga ugu horeeya kaamilow qur-aanka ee lambar kowga galay waxa u horeeya ardayga la yidhaahda sharmaarke xuseen xasan sharmaarke xuseen xasan wuxuu haystaa ninety three percent ardayga lambarka labaad soo galay kaamilul qur-aan waa cabdulcasiis cabdullaahi maxamed ardaydii kaalimaha hore galay ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino lacageed oo kala duwan iyadoona dhammaan ardadii ka qeybgalay tartanka laga farxiyey qaar ka mid a ardaydii kaalimaha hore galay iyo macalimiintooda ayaa dareenkooda muujiyey maxaale sharmaake xuseen ilmaayeelan ka socda soddon juusaan ku tartamaa lambaroonaan qaaday magaciin waxaa la xuseen cabdishiid oo qorinjo lambaroonaan qaad lacag maxaa la inisa malaalay sirbaan ka amay lambar wanan gale
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa weeye cali maxamed cumar macalinka waxaan ahay soddonka jus cunuga ku guulaystay macalinkiisa ayaan ahay aad baan u faraxsanahay maasha allah alxamdulilah waa gabadha yar ee aad u da'yar waad aragtaan madrasada ay ka soo baxdayna waxaa la yidhaha madrasatu raxma oo sarif ku taalla gabadha aad baan ugu faraxsannahay in iyadoo da'daa ah ay shan iyo tobanka juz ay lambar kow gasho aad baan ugu faraxsannahay wiilkan xuseen cabdirashiid xifow macalinkiisa waxaana ka socdaa magaalada abaqoorey waana ku faraxsanahay alxamdulilah sheekh cabdiraxmaan geedde cali oo ka mid a qabanqaabiyaasha tartanka ayaa faahfaahiyey ujeedkii iyo muhiimaduu tartankan u leeyahay ardayda iyo bulshada guud ahaan xafladan ujeedkeeda waxaa weeye koryeelidda kitaabka qur-aanka ah waa marka koowaad iyo danta iyo hadafka laga leeyahay waa taas labaad ujeedka xafladda waxaa weeye musaabaqada waxaa loo qabtay isdhexgalka bulshada wajiha county yaana ummadda markay isdhexgasha oo isku imaada kitaabkeeda qur-aanka ay ku midowda wactasimuu bixablillaahi ay dhabaysa waxay dareemi shucuur ah inay walaalo yihiin waxay dareemi shucuur ah inay midaysan yihiin waxay dareemi shucuur ah inay mas-uuliyiin garab taaganna ay leeyihiin kitaabkoodana uu mid yahay hadafka iyo ujeeddada mid iyo laba musaabaqada laga leeyahay waa taa iyada ardayda ka soo qaybgashay maanta ee musaabaqada gashay waa toddoba iyo labaatan arday waxay ka kooban yihiin afar tuula sarif oo ugu fog abaqoori oo tan labaad ah ilmaanyaaley iyo habasweyne waa labaatan iyo toddoba cunug saddex qayb bay ku tartamayeen qaybta koowaad oo soddonka jus oo sagaal arday ah qaybta labaad oo shan iyo toban jus oo sagaal arday ah qaybta ugu dambaysa oo toban jus oo ah sagaal arday xildhibaanka koonfurta wajeer mudane maxamed caddo oo marti sharaf ku ahaa xafladda ayaa u mahadceliyey qabanqaabiyaasha munaasabadda culimmada diinta isagoona u hambaliyayay ardada kaalimaha hore galay waxaa kaloon rabaa inaan u mahadceliyo mar kale intii ku howlanayd qabanqaabada iyo dhaqangelinta musaabaqadan maanta halkan aan ku soo gunaanadayno oo lagu kala badiyey oo ardaydan ay ku muujiyeen sida ay u barteen una xifdiyeen qur-aanka kariimka ilaahay haydanka abaalmariyo hawshan muhiimka oo sare loogu qaadayey qur-aankeenna munasalka jazaakum allah khayr waxaan rabaa inaan u mahadnaqo ardaydii ka soo qayb gashay ee iyagana u dhabar adeegay saacadihii dhaadheeraa intii guulaysatayna waxaan leeyahay hambalyo intii mataqaanaa aan guulaysanna waxaan leeyahay wakhtiidan kama tegin isa soo diyaariya sanadka dambe insha allahu tacaala idinka oo diyaar ah kaalaya oo qaata buundooyinkaasi ay asxaabtiinna qaateen waxaan la hilmaami karaynin doorka waalidka uu ku leeyahay hawshan quruxda badan idinkuna ilaahay haydanka abaalmariyo waxaan rabnaa insha allahu tacaala xafladaha noocan oo kale ah iyo kulamada noocan oo kale ah inaan kor u qaadno oo xitaa annagoonan ka qaybgelaynin insha allah mid wajeer county oo dhan ka dhaxayso annaga dhaxdeenna aan mataqaanaa ay mar walba ku tartanno oo deegaan deegaan intii loo tartamo marka dambe la isugu yimaado hirgelinta tartankan waxaa gacan weyn ka geystay dowladda ismaamulka wajeer oo lixda sabkownti ee uu ka kooban yahay ismaamulkaasi ka hirgelisay tartan isreereeba oo hor u dhac u ah tartanka guud ee lagu wada in magaalada wajeer uu ka qabsoomo bilowga bisha barakaysan ee ramadaan hadduu alla idmo maxamed baaruud xuseen warbaahinta star magaalada abaqore koonfurta wajeer